waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali inta badan dalalka yurub ayaa digtoonaan ballaaran ugu jira siday uga difaaci lahaayeen shacabkooda xanuunka koronavirus oo dalka talyaaniga aad ugu fiday bandow guud oo la geliyey gebi ahaanba dalka talyaaniga ayaa bilowday si looga hortago inuu caabuqu sii fido laakiin taas ayaa dhalisay in dalal kale ay soo rogaan xanibaado dhanka safarka ah waddooyinka talyaaniga oo caadiyan mashquul ahaa ayaa cidla noqday iyadoo dadku guryahooda ay joogaan si ay ula dagaalamaan ama uga hortagaan caabuqa coronavirus dalkan ayaa ilaa iyo shan boqol oo qof ugu dhinteen xanuunka iyadoo yurubna ay soo rogtay xanibaado safara waxa ka dhacay dalka talyaaniga awgiis madaxa golaha yurub charles michel ayaa dooneysa inuu iskaashi dhex maro dalalka yurub waxaan hoosta ka xariiqaynaa baahida loo qabo tallaabo midaysan oo yurub ay qaado iyo iskaashi dhow oo guddiga yurub yeelato wasiirada caafimaadka kuwa arrimaha gudaha waa inay maalin kasta wadatashi yeeshaan si loo xaqiijiyo iskaashi ku habboon xaaladda lagu jiro oo yurub ay hogaaminayso dalka maalta ayaa amray inaan loo safrin ama laga soo safrin dalka talyaaniga halka austria iyo serbiya ay mamnuuceen in dadku uga yimaadaan talyaaniga janselarka dalka austria sebastian kurs ayaa sheegay in la gaaray go-aan lagu soo qaadayo dhammaan muwaadiniinta reer austria ee talyaaniga degan mudnaanteenna koowaad waa inaan ka hortagno in caabuqan uu bulshadeenna ku fido sidaas daraaddeedna waxaan mamnuucaynaa in dadku ay naga soo galaan dhanka talyaaniga marka laga reebo qofka wata shahaado caafimaad lanita algeyer waa dalxiise ka timid dalka maraykanka gaar ahaan california waxay weyday meel ay casho ka cunto kadib markii dowladda talyaanigu ay amartay in makhaayadaha la xiro maqhribkii meel wax laga cuno hadda ma laha warkaa lagu sheegay shalay laakiin waxaa lagu sheegay af talyaani waxaan ka eegay wararka af ingiliishka laakiin la iima sheegin in makhaayadaha la xirayo lixda maqribnimo marka hadda wax cuntaa ma leh dalka waqooyiga macedonia ayaa iyaduna xirtay iskuullada iyo jaamacadaha muddo laba asbuuca dowladda ayaa sidoo kale ku dhiiragelisay waalidiinta inay guryahooda joogaan oo ay caruurta hayaan oo labadaas asbuuc lacagtooda oo buuxdana la siinayo serbiya ayaa iyana ku dhawaaqday in iskuullada la xirayo iyo in xanibaado safar lasoo rogayo iyadoo dalal badan oo yuruba ay soo rogayaan xanibaado maamulayaasha britain ayaa ku boorinaya shacabka britain inay sii wadaan shaqooyinkooda caadiga safaradooda ayna sidii caadiga ahayd howlahoodii bulshada u wataan duqa magaalada london sadiiq kan ayaa sheegay in gaadiidka dadweynaha ee magaalada ka shaqeeya aad loo nadiifinayo talooyinka ayna siinayaan hay-adaha caafimaadku waa in isticmaalka gaadiidka dadweynuhu aysan wax dhibaataa lahayn wakhtiga hadda la joogo ma jiraan sababa qofku u bedelo safarkiisii gaadiidka dadweynaha ee london waa kan ugu nadiifsan adduunka waana sii nadiifinaynaa nidaamkeenna nadaafaddu wuxuu hadda isticmaalayaa buu yidhi waxyaalaha lagu nadiifiyo cusbitaalada oo kale dhanka kalena wasiiradda caafimaadka u k nadine doris ayaa laga helay xanuunka covid n waxayna sheegtay inay iskarantiilayso oo ay raacayso awaamiirta wasaaradda caafimaadka madaxweynaha dalka mareykanka ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay inuusan xanuunku qabin iyadoo ay dalkaas ka jirto hubid la-aan guud madaxweynaha ayaa sheegay inuusan isbaarayn inkastoo laba qof oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo xanuunku saameeyey ay la kulmeen madaxweynaha wax weyn ma aha waa isbaari karaa mase jiraan sababaan isu baaro aad baan u caafimaad qabaa laakiin wax weyn ma aha inaan isbaaro waana samayn karaa waxaan la hadlay dhakhtarkayga aqalka cad oo ah nin aad u fiican aadna wax u yaqaan wuxuuna ii sheegay inaanan u baahnayn inaan isbaaro calaamado xanuunkana igama muuqdaan laakiin wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa xaqiijisay in saddex qof oo u shaqeeya wasaaraddaas laga helay xanuunka covid n dalka jamhuuriyadda rebabliga ee kongo ee afrikana waxa ay xaqiijisay keyskii ugu horreeyey oo xanuunkaasi ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho